waxaan ka codsanaynaa oo ciidanka boliis ka codsanaya habeenay maalinba taagan in ay amnigooda wax ku darsadaan waxaan uga mahad celinaynaa shaqada wanaagsan ay ciidankan lahayaan qarkii uu soo tallaabay ninka ugu horrey soo sheegay nin shacab uu ahaa waxaan kaloo ku urgelinaa shacabka in ay ka fiirsadaan nidaamkii laga hadlayna ay raacaan oo ah kiraynta guryaha inaana gurigooda ka kiraynin qof al-shabaab ama qof argaxisaah dalkan wuxuu ku jiraa dagaal aanan u aaba yeelayn maatada ummadda soomaaliyeed hantida ummadda soomaaliyeed cidna aanan ka naxaynin oo ay tahay muqadas qof kastoo muwaadin oo soomaaliya oo damiir leh inuu kaalintiis ka qaato uu soo sheegay meesha wax ka jiraan waalidiinta abbayaasha iyo hooyooyinka soomaaliyeed waxaan uga digaynaa inay guryahooda aanay ku haysanin qof al-shabaabah haddii shaki ka galo ilmahooda xitaa inay soo sheegaan oo ay dhib ku geysanaya ka badan haddii ay qariyaan waxaan shaki aanu ku jirin inay sharci inay sharciga jebinayan dalka inoo yaalla inay laftigooda qayb ka noqonayaan dembigaas la galay inay kamid noqonayaan intaa markaan kusoo gabagabeeyo waxaan idinla wadaagayna oo kaleeto waxaa waaye digniinta noocaasa oon leyna dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba amnigooda wax ku darsadaan mar labaadna aan ku celinayo guryaha la karaynayo in laga taxadiro ilmaha guryaha lagu haysto in hoos loo firo ilmahagu inuu yahay ilmo saalaxa oo aan la tashkiilin iyo inuu yahay ilmo tashkiilsan hadday noqoto ilmahaaga in lasoo tashkiila shaki hadduu kaa galo soo sheeg waa kula garab gelaynaa waa ku gacan qabanaynaa waa fiirinaynaa xaaladdaas waxaan ku hala qaban karno anaguna